Doorashada Guddiga Deegaanka Jiingada oo ku tirsan degmada Hingolole ayaa la dhisaya Guddiga Deegaanka walibana Guddoomiyaha Landorode Cabdilaahi Maxamuud Maxamed Meele ku-xigeenkii Landorode Maxamed Xuseen Qaadiriye iyo xogayaha oo la magacaabay Caasha Jaamac Yuusufa onkoreyntiiy weliba goobta ku hadalaya gudoomiyaha degmada Hingolole Mustafa Ceydiida wusoona ka dhawaaqay natiijada doorashada maanta kulankan aan isgu nimi wuxuu ahaa ama daarwanaa sidii hadhaya laga sheekeeyey guddigu samaynta deegaanka jingada doorashadiina insha allah bilaha ma harnaa natiitadeedu way noo soo baxday inaan ku dhawaaqno oo dadka labada musharax guud ahaan horta koob iyo toban xubnood bay leedahay jingadu koob iyo tobankii xubnoodna way wada joogaan waxaa u tartamayay gudoomiyaha deegaanka jingada laba musharax oo kale abdina xaaji faarax iyo cabdilaahi maxamuud maxamed cod abdina xaaji faarax wuxuu helay afar cod halka cabdilaahi maxamuud maxamed uu isna helay lix cod waxaana aamusay hal qof oo hal cod ba halkaas ku aamusay sidaana guusha waxaa ku raacday cabdilaahi maxamuud maxamed baa saacaddaa laga bilaabay oo yahay gudoomiyaha deegaanka jingada muddo laba sana insha allah haddii laha idmo kadibna doorashada geli doona sidaas oo kale sidoo kale musharax gudoomiye ku-xigeen hal musharax baa u taagnaa uu yahay magaciisu maxamed xuseen duriye musharaxaas wuxuu helay maadaama wax musharaxa la tartamayn koob iyo tobankii codba waa helay isaguna saasuu maxamed xuseen duriye ku yahay saacadda laga bilaabo gudoomiye ku-xigeenka deegaanka jingada intaasaan insha allah dirahay maan halkaas saas natiijada ku raacday waana waxaan baliyanaynaa arrimahaas dabcan mas-uuliyad baa fuushay hadda laga bilaabo waxay deegaankaas mas-uuliyada ka saaran tahay waxaana ku mid ee mas-uuliyiintii ku qayb galiyay doorashada guddiga deegaanka iyo odayaalka dhaqanka iyo hadhawaayeen mas-uuliyiinta landoorad iyo hogaanka deegaanka jiingada iyo oona kala dardaarameen iyo sifayla bulshada iyo unka adeegana guddiga waa u ducaynaynaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenkana waa u ducaynaynaa ilaahay waxaan idinka baryanaa xilka ilaahay inuu idinku asturo dadka waxaa la idinka rabaa daacadnimo waxaa la idinka rabaa weji furan waxa la yidhi albaab furan lama galo laakiin weji furan waa la galaa waxaa la idinka rabaa odayaasha mas-uuliyadda qaaday oo weji furan baa la idinka rabaa waxaa la idinka rabaa daacadnimo ilmaha dharabta saaran ama caloosha hooyadiiba ha ku jiro iyo dadka qofka u weynaa si ugu wada maaragtay cadaaladu wada samaysaan baa laydinka rabaa mas-uul baana ka wada tihiin
waxaan u dardaarmaynaa qoladan maanta xilku fuulay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu kullikum mas-uul can raaciyati qof walba maaragtay mas-uul buu yahay qof kastana wuxuu leeyahan mas-uul looga dhigay adduun iyo aakhira waa laga xisaabtamaya adduunkana waxa weeye waa lagu eegayaa oo mas-uuliyaddii lagu dhiibay inaad si fiican u idmatid ayaa la rabaa aakhirana inaynu kaga baqno mas-uuliyadda allah subxaana watacaala inu kaga cabsano ayaa la rabaa maadday noqoto matuulo maadayna meel kastaynu joogno iyo wax kastaynu gacanta ku hayno dadka deegaanka jiingada iyo dooradiya guddoomiyaha deegaanka iyo ku-xigeenshay welibana tilaabadaas iyo qayb ku etaa arrimo daadejinta dowladaha hoose